xiisadaha colaadeed ee ka aloonsan waddanka etoobiya ayaa mar kale gaaray meeshii ugu sarraysay kadib markii kooxaha mucaaradka qowmiyada ay horumaro militari ka sameynayaan dhowr aag ciidamada federaaliga xabashadoo ka jawaabaya dardarta ay la soo baxeen maleeshiyaadka fallaagada mucaaradka ayaa qaaday wax u eg aargoosi oo ay kula kaceen qowmiyadaha oromada iyo amxaarada ilwareedyo ayaa sheegaya in xasuuq laga soo calaamadiyey dhowr deegaan oo ka tirsan gobollada oromiya iyo amhaara sida ay soo wariyeen diblomaasiyiin iyo wariyaal ku sugan etoobiya meek hemer oo ah ergeyga maraykanka u qaabilsan arrimaha geeska afrika ayaa war cusub uu soo saaray ku xaqiijiyey in ciidamada nidaamka abiy ay geysanayaan goodfollo aad u daran oo ka dhan ah dadka shacabka aan hubaysnayn ee sacbooleyda ah ciidamada xukuumadda etoobiya weli waxay geysanaysaa xasuuq aad u daran oo ka dhan ah dadka rayidka ah ee ku sugan oromiya iyo amhaara sidaas darteed suurtagal ma ahan inaan etoobiya dib ugu celinno qaanuunka kobaca iyo fursadaha shaqo aagooy ee kol hore uu maraykanka ka joojiyey etoobiya ayuu yidhi ergeyga maraykanka ee geeska afrika walaaca uu maraykanka ka muujinayo xaaladda etoobiya ayaa imaanaysa xil isbuucii lasoo dhaafay ay maleeshiyaadka jabhadda faano ay ciidamada abiya ay kala wareegeen inta badan deegaanada dhaca xuduudda ay wadaagaan dalalka suudaan iyo etoobiya